بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ها حسيت عليه كده مرة دي مرة دي مساجد قرآن وبسمهين ويسك عادي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه باب بيع الخادم من الأعراب عن عمرة الأنصارية أن عائشة رضي الله تعالى عنها دبرت أمة لها فاشتكت عائشة رضي الله تعالى عنها فسأل بنو, أخو بنو أخيها طبيبا من الزبط فقال إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها فأخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت سحرتيني فقالت نعم فقالت ولم لا تنجبن أبدا ثم قالت بيعوها من شر العرب ملكة قبل على يراهضو عمرة الأنصارية رحمة الله عليها وحيتري عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين ayaa waxay samaysay agoon addoon ay leedahay ayay xoraysay shardina ay ku xoreysay ay ku xoraysay dhimashadeeda dabbarad waxay ku xoraysay haddii ay dhimato inay xor tahay inta ay nooshahay inay addoon ahaanayso haddii ay dhimataan caaishina inay noqonayso xor inay noqonayso fashtakat caaishatu dabeete caaishaa xanuunsatay yani waxa weeyaan xoreynta addoomaha dee waxaa la odhan karaa saddex xaaladood ba had iyo jeer loo qaybiyo ugu caansan in toos loo xoreeyo iyo in la yidhahdo is-iibso adigu is-xoree shaqo tag lacag intaa leegla kaalay dabeetana xor baad iyo in la yidhahdo inta aan nool ahay baad addoontay haddaan dhintana xor baa tahay saddexaas qaybood marka caaisha radia allahu tacaala canha agoontaa waa addoontaa waxay ku tihi haddaan dhinto xor baa tahay dabbarad macnaheedu waa caynkaa فاشتكت عائشة دبت عائشة رضي الله تعالى عنها أي عبتي بمعنى أي حنوصتي فسأل بنو أخيها عيالكي أي إدده هيدبا وحي وريستين طبيبا دختر من الزط من الزط حويا سودانتا وليا كمدا أم بهنود قرا كمدا يعني دختره أن عرب هين أم بهندية أم بأمارة سودانتا أن عرفتها هينه dabeete waa la keenay bay ka dhigan tahay xanuunkii caaisha loo sheegay wuu baadhay jawaabtiibuu bixiyo wuxuu yihi inakum idinku tukhbiruunii waxa iga warramaysaana i tusaysaan can imra'atin gabadh masxuuratin la falay gabadh sixiran ayaa iga sheekaynaysaan oo saxarathaa ay sixirtay amatun lahaa addoon ay leedahay markaa wuxuu sheegaya xanuunka caaisha wuxuu leeyahay xanuun kale ma qabtee waxay qabtaa gabadhan waa la sixiray cid kalena may sixrina waxaa sixirtay addoonteeda fa qaala fa ukhbirat caaishatu dabeeta caaisha looga warramo waxay de xanuunkaagii xanuun caadiya maaha waa xanuun sixira fal waa lagu falo waa lagu sixiray qaalat waxay ku tidhi caaishi addoontii inta u yeedhay saxartiini naamiyaada sixirtay fa qaalat waxay tihi nacam haa haayo waan ku sixray anaa ku sixray mabay qarsanba way qaratay fa qaalat caaisha waxay tihi walima oo maxaad ii sixirtay maxaad igu gashay laa tanjibna abadan weligaaba ha dhalinin yani dumarku way isku habaanaasa ma waxba ha dhalin naa weligaa ha dhalina maxaad igu maaragtay maxaad igu sixirtay umay jawaabin riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan waxaan kuu sixray si aad hore ugu dhimato si aan hore uga xoroobo ilain xornimadeedu waxay ku xidhan tahay nolosha caaishe uma qaalad waxay tidhi caaisha biicuuha tan iga iibiyo o waxaa ka iibisaan min shari alcarabi milkatan dadka carab ugu haysashada xun leh dadka xagga dhaqanka iyo macaamilka carab ugu liitaa gabadhan ka iibiya haysan kari maya intaa iibisaan abaalkeeda waxaa ka dhigtaan dadka ugu macaamilada xun inaa ka iibisaan waa ninkii sheegnay had iyo jeer dadku markay beela yihiin amba ay qabaa'il yihiin way isxantaan oo qolo kastaba waxaa lagu sheegaa dabeecad iyo dhaqan reer hebel waa caynka reer hebel waa caynka markaa waxaa jiray beelaha carbeed beelo ka mid ahoo lagu xaman jiray inay u daran yihiin addoomaha oo ay cadibaan oo ay dhibaan oo shaqo adag ay u diraan oo aanay xorayn markaa waxay tihi caaisha radi allahu tacala canha carab soo eega oo beesha ugu liidata xagga dhaqanka addoomaha gabadhan ka iibiya xadiisku waa sanadkiisu waa صaxiix imaam axmed iyo xaakim iyo keyrkood baa soo saaray xaakimna waa tasxiixiyey iyo keyrkiiba meesha waxay ka warramaysaa caaisha radia allahu tacaala canha gabadhan qofka hadday ku caddaato inuu wax sixray shareecada islaamka xukunkiisu waa dil mustaafurisna maaha xadhigna maaha ya tacdiib kalena maaha qofka hadday ku caddaato inuu wax sixray xukunkiisu waa dil xukunkiisu waa dil qofka saaxirka xukunkiisu waa dil asxaabtuna way leyn jireen horeyn usoo maray abu muusa alashcari radia allahu tacaala canha oo mucaadi ibnu jabal radia allahu tacaala canhu u yimi isagoo nimbartaa ku xidhan waa ninkan xidhani waa maxay markaase waxaa la yidhi u waxbuu sixrayo waa la soo qabtay wuxuu hi ilaa maa ninkaa la dilo ma fadhiisanayo haye dee sheekh waanu yaraa waanu xukunayo waa may ha u kaadinin ilaa maa ninkaa madaxa laga jaro ma fadhiisanayo dabadeedna waa la dilay markiibuu fadhiistay xafsa radia allahu tacaala canha way dishay xilligaa hore markaa caadi bay lakiin caaisha radia allahu tacaala canha halkan way iska cafido waxba kamay soo qaadin waxay tihi markaa waxaa ka iibisaan dadka ugu dhaqanka xun leh amba ugu macaamilka xun leh ka iibiya yani baabkeenna wuxuu ahaa baabu suu'ulmilka haysashada xun macaamilada xun xusnulmilka ayaynu soo maray macaamilada wanaagsan qofka muslimka iyadoo laga rabo dhaqankiisa oo dhan inuu wanaajiyo dadku la macaamilayo amba waalid ha noqdo amba awlaad ha noqdo amba muslimiinta caadiga ha noqdo amba gaala ha noqdo qofku dhaqankiisa inuu wanaajiyo iyadoo laga raba ayaa haddana waxaa si gaara loo sii rabaa cidda shaqaalihiisa amba cidda addoomihiisa inuu si gaara ugu sii dabacsanaado laakiin dadkii baa dee kala baxayo dadkii qaar baan yeelahayn baab baabun alcafwu can alkhaadimi khaadimka amba qofka shaqaalaha amba addoonka in la iska cafiyo la iska dhaafo yacni khaladka uu sameeyo inaan lagu qaadin loo dul qaato de markaa cid alaaliya ciddii shaqaynaysana way soo gudagelaysaa meesha can abi umaamata radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu uhi aqbala الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam nebigaa yimi wa macahu ghulaamaan isagoo laba wiil wata isagoo laba addoomaa wada fawahaba axadahumaa licaliy bna abi aalibin radia allahu tacaala canhu salawaatu اllahi calayhi buu ka hore cali bna abi aalib ayuu mid ahaan siiyey wa qaala wuxuu uhi laa tadribhu ha garaacin ninkaa aan ku siiy addoonkaa aan ku siiye ha dilin fa innii nuhiitu can darbi ahli الsalaa sababtu waxay tahay waxaa layga xaaraantinimeeyey amba waxaa la ii diiday inaan garaaco dadka ahlusalaadka ah wa innii ra'aytuhu ninkana waxaan arkaayey yusallii isagoo tukanaya mundu aqbalnaa laga soo bilaabo markii aanu soo baxnay ee aanu xaggaa ka nimi intaas oo dhan waa nin tukanaya waa nin musallia maadaama musalli yahay addoon kastaba ha ahaatee waa ahlu salaad hadduu ahlu salaad yahayna inaanu dillo haddaynu muslimiin nahay waa laynaga xaaraantinimey anaa layga xaaraantinimey bimacnaa dee min hayrkiina waabay kasii mudan yihiin marka ha dilin buu rasuulku alayh isalaatu wasalaam cali bna abi taalib ku yihi wa acطaa abadarin hulaaman labadii nin midna cali buu siiyey midna wuxuu siiyey abadar alkhifaari wa qaala wuxuu ihi istawsi bihi khayran macruufan samaha aan ku faraayo iga aqbal istawsi bihi dardaarankayga qaado macruufan ee samaha ah samaha aan ku farayo war ninkaa u samafal oo wanaaji ayaan ku leeyahay qaado oo warkaygaa qaado ninkaa u samafal faactiqahu dabeetee abaadar waabuu xoreeyey fa qaala wuxuu uhi maa facala war maxaad samaysay amba muxuu sameeyey ninkii ka warran maa facala ka warran addoonkii malaa waa maalin dambe abudar u yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ihi bal addoonkii ka warran abudarow qaala wuxuu ihi amartanii an astawsiya bihi khayran waxaad i amartay inaad wanaagga aad ifaraysa ee ku saabsan addoonkaa ee khayrkaa inaan qaato ayaad ifartayoo faactaqtuhu debe waabaan xoreeyey wax ka dambeeya markaa ma jiraan yani in wax la siiyo in dhar fiican la siiyo in loo naxariisto in in maaragtay shaqada laga yareeyo waa ixsaan loo samaynayo qofkii maaragtay addoonkaha laakiin maxaa maxaa ugu dambeeya loo samayn karaa addoonka inaad faraha ka qaado inaad xorayso markaa wuxuu hi dee khayr waan eegayo halka u dambaysaa waa maxay waa halkaaso waan xorey faactaqtuhu waan xoreeyey marka yani waxay tilmaamaysaa ado addoonka in inaku dee addooma inakaabaa addooma kusuganayna iminka inakaabaa layna habhaabanayaaye oo gaalada ay farabaashi nagu haysaaye waa xilligaas dee qofka muslimka ahi dagaala intay dhacaan oo jihaad uu dhaco oo muslimiintu ay libaystaan ay guulaystaan addooma ay soo qabsanayeen marka hadduu muslimo hadduu gaal yahay kulli iyo kulliba waa addoone ku istaag ee inaan la odhan haddii shaqaale iminka ay tahayna iminka waxa la shaqaalanimadu waa addoonnimo ikhtiyaariya bay idhahdeen waa addoonnimo qofku uu dooranayo amba waa addoonnimo qabow addoonnimadaas addoonnimo kulul bay ahayd laakiin qofku inuu shaqaale ahaado oo dha cid baan u shaqaynaya waa ag fadhiyo oo la amro waxaan yeelo waa yahay ha yeelin waaye ha yeelin xilligan kaale bartaa fadhi la leeyahay waa nooc ka mid a addoonnimada bay idhahdeen laakiin waa addoonnimada iyo ikhtiyaariya qaarna waxay dhahdeen waa jeel ikhtiyaariya mala dhinaca wanaagsan kama yeegin oo dee qof waa laga yaabaa masaalix mutabaadila ayaan jirta qofku dan buu ku qabaa ciddana dan bay ku qabtay way wada shaqaysanayaan danta laakiin waxay ka hadlaysa waxay ka hadlayaan qofka waktigiisa inuu ku tasarufo cid kalaa gacanta ugu haysa halkaa fadhi ha ka kicin ila waa la iibsada waktigaagii waad xaraashteen waktiga lama iibin karee waktiga waa la xaraashaa haddii lagu dhaa maalintii kun dollar ku shaqee maalintii bishii waa imisa soddon kun soo maaha waa qaali waa mushaar badan soo maha mushaarkaasi waktiga haddii loo eego waktiga uma dhi uma dhigmo waxay ka dhigan tahay qofkaasi waktigiisi wuu xaraashay waktigiisii wuu xaraashay marka waktigeena de waynu xaraashaynaaye waxay ka dhigan tahay in waa addoonnimadii oo waa addoonnimo qofku uu doortay oo aan maaragtay aanay ahayn intoo qofkii lasoo qastay meesha in la fadhiisay aan ahayn can anasin radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi qadima الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam almadiinata nebigu madiine ayuu yimi walaysa lahu khaadimun isagoo aan shaqaale aan lahayn amba aan addoon lahayn faakhada abu alata abu طalxata biyadii dabeete abu طalxa ayaa gacanta i qabtay faاnطalaqa bi dabeete wuu i kaxeeyey xataa adkhalanii calى الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam ilaa uu nabiga ii soo geliyey abu طalxa muxuu yahay anas abu طalxa wuxuu qabaa anas hooyadii umu sulaym waa adeerkii faqaala wuxuu uhi yaa nabiy allah rasuulkii ilaahayow inahu ina anasan anaskan aan wadaa hulaamun waa wiil kayisun maskax badan labiibun fiiro dheer faliyakhdimka ha kuu shaqeey inan kan yar waa ina yaroo wanaagsane oo la isku halayn karee ha kuu shaqeeyo qaala wuxuu uhi anas fakhadamtuhu fi الsafari wاlxadar nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaan u adeeg waan u shaqeeyey safar isagoo ku jirana waan u shaqeeyey isagoo negi oo deganna waan u shaqeeyey maqdamahu lmadiinata xataa twufiya sala allahu calayhi wasalam yacni laga soo bilaabo markii nebigu madiine uu yimi ilamaa iyo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka geeriyoonayey kamaan tegin maa qaala lii can shayin sanactuhu lima sanacta rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadalka waxaa sii wata anas anas wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii madiine uu yimi ilaa uu ka geeriyoonayey waan ag joogayo waan u shaqaynayey shaqaalihiisaan ahaa maa qaala lii iguma odhan can shayin shay sanactuhu aan sameeyey lima sanacta haada haakada shaygan maxaad saa u samaysay yaa ku yihi saa samee yacni canaan walaa qaala lii lishayin lam asnachu shay uu rabay inaan sameeyo o aan samayn waayana iguma odhan alaa sanacta maxaad u samayn weyday haadaa kan haakadaa saa maxaad ugu samayn weyday yacni hal maalin intaan u shaqaynayey rasuulku alayh salaatu alayh salaatu wasalaam ima canaanan yani rasuulka akhlaaq wanaaggiisa iyo dabeecad wanaaggiisa ayaa dareemaysaa ciyaalkiisana caynkaasu ku ahaa rasuulka alayh salaatu wasalaam ciyaalkiisa manuu leyn jirin manuu canaanan jirin ninka ciyaalkeena ka warrama dee xaalkooda ilaahay baa og taaraha iyo katawaarka ushii baa loogu taaglahay ama usha uga sii daraysaaba ushani halkana far muu saarin labadaba waa la raacaya tanna rasuulka calayhi salaatu wasalaam sameeyey tanna rasuulka calayhi salaatu wasalaam yihi sameeye isma diidayaan waxaanay isku diidahayn dadka gacanta lagu hayo amba arday ha ahaadaan amba ubad ha ahaadaan isku nooc maaha waxaa laga yaabaa dadka qaarkood wuxuu sheegitaanka oo keliya inay ku filantay waxaaya waxaa yeel wixii aanu samayn halku odhana maxaad u samayn weyday inuu ku idhaahdo anase waxaa inoo soo qabo halku odhana maana kohan waxaan waxaan sameen inuu markaa uga cudur daaray inuu ilaaway oo kale inuu caruuroobay oo kale laakiin marka akhlaaq xumaan ay timaado iminka anas waxaa laga yaaba waxyaabahan aanu samayn waa adeegii siyaada laga yaaba salaaddii uu ka tegay inaanay ahayn yacni akhlaaq xumaan kaloo uu sameey inaan ahayn baa suuragala laakiin qofku haddii akhlaaq xumaan uu sameeyo amba shareecada wax ku qaldan uu sameeyey waxaa inoo ima doontay cabdillaahi bni cumar radia allahu tacaala canhu oo addoonkiisii garaacayo gowda ku haya caaisha radia allahu tacaala canha wayna ka sheegnay waatay tiri ilmaha yara agoonka ee gacanta aan ku hayo marka qalad uu sameeyo xumaan waan garaaci jiray lamaa iyo dhulka uu isku tuurayo markaa waa xaaladaha ayaa xukumaya caaqil xaaladaha xukumaya waayahay laakiin de kolleyba dhaqankii rasuulka alayh isalaatu wasalaam iyo dulqaadkiisii ma gaadhayno u fiirsada idunkuyo ciyaalku markay qalad sameeyaan ee aynu ka cadhoonnay ilmaha yar aynu dillo markaynu dillo kadib maxaan u dareennaa wallaahi waxa unasa warniyo minaad saa u dishay may hayni malaa waxay ahayd inaad si kale wax ugu sheegto kii yara markuu adartay iyadoo de ku yar xadgudbeeyo aada u xanuujiyey malaha inaad wax u sheegto ayaa fiicnaan lahayd bilow waxyaabaha laga sheekeeya iminka qur-aanka had iyo jeer wadinka arkay qur-aanka ciyaalkeenu miyay jecelin mise way necebyihin runta haddii laga hadlay malcaamada miyay jecelin mise way necebyihin malcaamada ma jecla bareefiskana way jecelyihin mushkiladdu waa maxay waa in la baadho de waa in la baadho maxaa ilmaha yari inta malcaamadda uu dhiganaya muxuu cadiman yahay muxuu qur-aankii isla kadeedan yihiin macallinkiina wuu ka baqanayaa macallinkii wuu garaacayaa waalidkana wuu garaacaya markaa shay lagugu dilaya de ma jeclid laakiin haddii ilmaha yar lagu siin lahaa ka waran abaalgud hadii lagu siin lahaa haddii la odhan lahaa ha haddaad ku dhammayso labadaa suuradood laba bilood haddaad ku dhammayso waxaan ku siinayaa wuxuu jecel yahay markaa ilmaha yarku maaratay ay xiisaynayaan qur-aankiina wuu jeclaan lahaa wuu xiisayn lahaa waxa lagu siinayna wuu xiisayn lahaa lakiin haddii la idhaahdo haddaad qaybi wado waan ku garaacaya ka loo dirana wuu necbaanayaa hadduu samayn waayo ka lagu samaynayana wuu necbaanayaa dee markaa meshiisladooda karaahiyay noqonaysa markaa baaritaan bay ubaa dilitaanku markaa mar hore inu sheegnay dilitaanku waa inuu ahaadee idbin ee waa inaanu ahaan ka argoosi iyo ilmaha markuu cadhooto ku cadhobaxoo gawda ka saaro ku ciilbax inay noqon dulqaadkuna meesha wuu yaalaa marka lasoo ururiyo idbintuna meesha way taala baabun idaa saraqa alcabdu idaa saraqa alcabdu addoonku hadduu waxado can abi hurayraa radia allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam idaa saraqa almamluuku bichu walow binashin rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa laga wariyey inuu yidhi idaa saraqa hadduu waxado almamluuku kiila lahaa addoonku hadduu waxado bichu iska iibi ha haysankaa walow binashin haddii xataa waxba lagaa siin waayo labaatan dirham lagaa siisto labaatan sii tuur xataa qiimo jaban xataa ku tuur qaala abu cabdillaah waa bukhaariye wuxuu yidhi annashu cishruuna annash waxaa la yidhaahdaa waa labaatanka dirham annawaatna waa shanta dirham alawqiyana waa afartanka dirham afartanka dirham wey xadiisku waa daciif marka halkaa ha u dhaafe baabun alkhaadimu yudnibu khaadimka hadduu dembaabo oo qalad uu sameeyo can caasim ibna laqid ibnu sabura can abiihi caasim ibnu laqid ibnu sabura caasim waa taabici waa taabiciyun makiyun hiqa laqid ibnu sabura isna waxa weeyaan waa saxaabi marka caasim wuxuu ka wariyey aabihii laqid ibnu sabira luqayd ibnu sabira qaala wuxuu uhi intahaytu ila اnabiy salى اllahu alayhi wasalam nebiga ayaan u imi aan soo gaadhay wadafaca araaci fi lmuraaxi saklatan sakhlatan waxa uu ku riixay uu ku xareeyey arraaci kii adhi jirka ahaa fi lmuraaxi xeradii sakhlatan sakhlad waxa weeyaan waa waa waxaraha iyo naylaha laysku daray ya waa adhigan ciyaalkuyga adhiga noociisa yarar wey waxaraas oo garanaysaa ni naylaha waa kuwaas qaar baan garanayn haayo ku fadhiya kuwa yararhe reer bagaalka ma garaan maqashay xisaaba waa adhiga noociisa yarar baan ku idhi faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxu uhi laa taxsibanna walam yaqul laa taxsabanna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa taxsibanna hamoodin inna lanaa inaanu leenahay khanaman mia ari boqola laa nuriidu oo aanaan doonahayn an taziida inay korodho faidaa jaءa araaci bisakhalatin haddii ninka adhiga raacaa subxii habeenkii markuu soo xaroodo uu keeno bisakhalatin waa waxar amba nayl yacni dhalatay oo kusoo birtay adhiga hadduu keeno dabaxnaa makaanahaa shaatan waxaanu barteedii gowracnaa neef neef weyn baanu gowracanaa xadiidka riwaayaad kale ayaa sii caddaynaya oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi ninka neef buu luqayd ibnu sabra wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam neef buu noo qalay markuu neefkii noo qalay ayaa wuxuu yihi ha u qaadanina inay xooluu naga bateen laa taxsibanna ina lanaa hanama miatan laa nuriidu an taziid in geelaygu boqoluu gaadhay bay ka dhigantay yani inaan xoolo badan leenahay ha u qaadanina oo dee waxay ka dhigantahay saan loo qaadan wallaahi meeshii oo dee qaninimo iyo nin hanti haysta aanu dadku aanu u sawiran bimacna almutashabicu bima lam yucطa kalaabisi thawbay kalaabisi thawbay zuurin qofku waxaanu haysan iska dhigdhigay inuu haysto waa nin laba laba maro oo beena xidhay bay ka dhigantay yani rasuulka calayh isalaatu wasalaam xaqiiqadiisu sheegaya wuxuu leeyahy xoolo badan ma lihin laakiin waxaanu samaynaa haddii adhiga ay ku soo biirta neefuu ku soo biiro mid baanu dadka u qallaa ambaanakaba mid iska shirhaysana fa kaana fii ma qaal rasuulka calayhi isalaatu wasalaam hadal dheer buu yidhi hadalkuu yidhi waxaa ka mid ahaa laa tadrib daciinataka ka darbika amataka waida istanshaqta fabaaliq ilaa an yakun ilaa an takuuna saa'ima haddaad istidhaahdo gabadhaada amba xaaskaaga garaac oo edbi ha u edbin ha u garaacin sida addoontaada u garaacayso marka halkan maxaa laga fahmay halkan waxaa laga fahmay addoontana in la garaaci karo oo la edbin karo xaaskiina haddee maaragtay loo baa haddee ay qalad samayso in la edbin karo la garaaci karo ururada haweenku raalli ha ahaadaan hadday doona inaan raalli ahaanin cirkaa ubaxan halkaasi waxay odhan xuquuqal insaanki iyo xuquuqdii haweenka meel kaga dhacaysaayo markaasay wada soomaalid muslimiintina ayna kaga biribirqsiinay koorne wallahi waa runtaasoo xuquuqalisaanka waa dee malaa garaaci markaa ku wareegay garaaca waxaa loo jeedaa waa in mara yarsaa lagu idhaahdo oo ama waa in cadi lagu dhufto ama qof weyn baa cadi lagu dhuftay edbin noqonay ila meesha edbin baa loo baahan qofkii wax khaladku sameeyey in laga edbiyo maxaa looga jeedaa marka waa in qofkii la xanuunjiyo laakiin labadu way sii kala darayiin waxaa sii daran markaa addoonta waydastanshaqta mar haddaad sandaarsato markaad weysiisanayso fabaaliq ku talax tag sandaarsigoo biyaha sanka ku sii daa ilaa an takuuna saa'iman adigoo sooman mooyaane haddaad soomanta iska ilaaliyo yaani dee hanqaarka intay ku yaacaan yaani dhuunta u dhaadhicin oo caloosha yaanay gelinin biyaha isu sii dayin lakiin haddii aad soomanayn sanka aada ugu sii daa oo sanka horaha u galaan baabka wuxuu sheekhu u baabaystay ha ha ha waxbaa soo daadan shaydaanku meeshu seexdaa meelahaan rasuulka alay sala sl sheegay marka waagu uu beriyo qofka uu tooso sandaarsi uu sandaarsanayo qofka muslimka nashaad buu ka qaada iyo firfircooni wax kale maa shaydaankii qofka ku dhex jiray ayaa banaanka uga soo baxaya laakiin haddaa dee soomanta islaali marka sheekhu wuxuu u baabaystay laa tadrib daciinataka ka darbika amataka gabadhaada iyo xaaskaaga ha u garaacin sada addoontaada u garaacaysa ay ka dhigan tahay addoonta haddii qalad ay samayso waa la idbinaya waa la garaaci karaa baabun man khatama calaa khaadimihi makhaafata suu'i اdanni qofka shaqaalihiisii ama addoonkiisii wuxuu u dhiibaya afka ka xidha oo khatm yani waxa wey khatmigu shaambadaynta ka dhigantay lakiin shaambadayntii maahee waa wax la ogyahay inaanu furfurin qofkii in lagu xidho makhaafata suu'i danni iyadoo laga cabsi qabo mala xun qofkii in laga qaato macnay ka dhigan tahay haddii qofkii khaadimkaa masalan wax loo dhibo raashino kale loo dhibo waxyaabaha qaar aan tirsami karin oo qofku hadduu wax kala baxo iyo haddii aan wax kala bixin dee danni iyo mala mooyaane wax kale aan lagu ogaan karin haddii loo dhiibo in wixii wax lagu xidho wax aanu qofku furi karin hadduu furana la ogaanayo inuu furay hadii uu furan la ogaanayo inuu furay masala waa qufulkii oo kale mala qufulkii haddii uu jabiyo qufulkii uu iga jabay miyuu odhanaya le isagaa jabiye macnaa inuu isagu jabsaday baa la ogaanaya haddii markaa wax kale lagu xidhay adigu aad si gaara u xidhatay oo aad isla garanayso calaamado u samaysatay dabadeedna aad tira waryaa baalkaasi hoo alaabbaa ku jirta xadhigaasina iska ilaali calaamado gaara buu leeyahay oo dabeeta uu furfuro baalkiiyo falluuqale uu kuu keeno yacni inuu qofkii wixii taataabtay ayaad ogaanaysaa marka sidan loo samayn maayo oo keliya inuu yahay tuug laakiin suu-u daniga in la iska ilaaliyo shaydaanku waa balaayo marka qofkaas waxaanoo kale u dhiibto wuu soo dhex raacaya wuxuu odhanay bil wax kala baxay qofkii waxbaba aan kala bixinba qofkii aana tuugaba uga shakisanayn iyo xumaan aana uga shakisanayn waxaa laga yaabaa shaydaanku inuu kuu tusiyo ama kugu tilmaamo malaa meesha waa la farafareeyey oo ninku waxbuu kala baxay lakin ta haddii waxay lacag tahay oo la tirin karo de markaasoo kale iyadu ma baahana en qufil iyo xisaabo kale ila hadduu iskaa la baxso maca taqufil la baxsanayaan wuu iskalaba tegi karaa markaas soo ma can abilcaaliya arfiic ibn mihraan wuxuu yidhi kunnaa nu'maru waxaana la fari jiray waxaana la fari jiro nala amri jiray an nakhtima cala alkhaadimi khaadimka inaanu waxa uu aan u dhiibayno afka inaanu ka xidhno aanu hubinno wanakiila inaanu miisno wanacudduhaa inaanu tirinno wax tirsan inaanu u dhiibno war hebelow kaalay inta lacagtii soo qaad masala dukaan baad iibinaysaa dukaanada adiga yaqaano marka laabta liibin waa lagu ridaa waa lagu ridaa waa lagu ridaa dee markii hore zaadkiin xisaabahan aanay jirin markaa qofku wuxuu buuxinaya kartoon bartan yaalla ama bac buu buuxinaya haddaad tidhahdo war heedhe iyadoo caynkii isugu mulaaqan hooyoo qaado birita haddii ilahay ka dhiga la kaalay iyo wixii intaad habeysoo aad tiriso tee walba laba boqoloo kun hooyo qaad sooma kala wanaagsan labadii yacni suu danni waa mala xun inaad ka qaadato iyadoo laga mal laga mal laga cararayo intaad waxaagii wixii oo tirsan amba wixii oo miisan amba wixii oo xidhan inaad u dhiibto addoonkii karaahiyata anagoo ka cabsanana an yatacawaduu khuluqa suu'in inay dhaqan xun ay ka caado u noqoto aw yadunna axadunaa calaa danna suu amba midkaayo mala xun aanu ka qaadan qofka haddii waxaan tirsaneyn loo dhiibo waxaa laga yaaba isagoo markii hore tuugada aan aqoon iyo wax qaadqaadka inuu xoogaa u dhex raaciyaba suuragala taa dukaanka oo kale oo qofka hadduu hayo waxaan xisaabsanayn loo dhiibo oo wixii adigu aad keenta unbaa saxa la yidhaahdo waxaa laga yaabaa shaydaanku inuu wixii intuu yaro qurxiyo uu yaro taataabto marba yar hoosta gashado waana dhacdaa had iyo jeer waxyaabaha saasoo kale loo iibiyey xisaabta rasmiga aan lahayn meel rasmiya aan marin waliba deemka arko cunaha la isku wareego foojar bes waa daba wadaayo shaygaad iibsaba waraaq baa daba socoto hadhowta waraaq baa lagaa tirinayaayo shilin ku dhaafi maayo laakiin sideenii caadiga marka wax la iibinayo dukaanka oo kale maxaa la samaynayaa wuu iibinayaa bakhaarkii wuu ku ridayaa boqol kun haddana shan kun haddana fraction baa ku jira dollar baa ku jira waa kan dabeete fiidkii marka meesha la xidho ayaa intoo la habeeyo ayaa intaasina waa soomaali intaasina waa dolar intana deenbay ku maqanta loodhan jiray soo ma marka qofkii shaqaalaha ahaa ee meesha joogay isagoo aamina buu meesha imanaya markuu arka markaa alaab bartan iska wada taalo aan xisaabsanayn oo haddii uu tuban hoostaa yar gashado aanay cidi tabahayn alaga maalinta hore inu shan kun qaatay isagoo walbahaarsan markuu xoogaha joogan dha walaa shantii lima toban ka dhig marka uu xoogaha joogan maalinta labaatan dabeeto qofkii tuugada yaa baray dee qaybaad ka tahay adug yacni karaahata an yatacawadu khuluqa suu'in waa taa macnaheedu iyadoo la karaahiyeysanayo in akhlaaq xun ay caadaystaan markaa meesha shaydaanku uu soo maraya marka horeba adigu ka ood oo ka xidh oo waxaad u dhiibaysaa wax xisaabsan ha noqda ha dh wareba dhegeyso waxaayo waxaa iibi adigaa mas-uulkaa qiimahoodu waa intaa intaasaan kaa doonaya marka wixii ka soo baxa dee qofkii xisaab cad baa loo dhiibay sidaas oo kale ama aw yadunna axadunaa calaa suu'in ama isagoon waxbaba qaadanba inaad tira warnio heedhe ninka wixii aad u dhiibtay mar inta way ka badneede bilow wax laadhe isagoon waxba la hadhinba iyadoo taasi labadaa laga baqanayo ayaa waxaanu samayn jirnay wax la hubo ayaan u dhiibi jiray wax tirsan wax miisan wax xidhan baabun man cadda calaa khaadimihi makhaafata adanni qofka wax ka tiriya waa kan horan buu la macno yahay addoonkiisa makhaafata adanni isagoo ka cabsi qaba mara xun inuu ka qaato can israa'iil can abi isxaaq can xaaris bni yacquub can sulaymaan qaala inii wuxuu yidhi sulaymaan raxmat ullaahi calayhi salmaan salmaan alfarisi salmaan wuxuu yidhi inii la acudu alcuraaqa calaa khaadami calaa khaadimii makhaafata adanni wax kale iska dhaafe markaan u dhiibaayo addoonkayga markaan wax u dhiibaayo markaan laf yar oo cadle markaan u dhiibayo waxaan ku dhaha walaa dhegeysa imikaba intaasina waa laf soo minku baarki mayse intaasina cad bee leeda iska ilaali iska daa xoole iyo kaash iyo karaatoone makhaafata adanni anoo ka cabsi qaba mala xuli meesha inuu ka yimad war heedhe mala intan mala intan buu goostay yacni maha muhimaddu maaha waxa hilibkan yar iyo laftan yar maaha waxaa loo jeedaa wax allaaliye wixii loo dhiibay wax la isku og yahay oo xisaab cad leh inay noqdaan waynu saaminsana meesha mari mayso waxyaabaha maanta la isku qabsada maxaa ka mid a waxyaabaha dadka shuraakada ay isku qabsadaan laba qof oo saaxiiba oo isku indha kuulanaya ee dukaan wada samaysanaya waxba kala qoran maayaan waxba kala intaasa gartooda la galay waa lagu wareeray oo la mari waayey oo arrinkoodii la dhamay waayey mid baa xoolihii kan u dhiibaya kanna wuu ku shaqaynayaa waxba la kala qoran maayo heshiis meesha ma yaalo haddii khasaara yimaado haddii faa'iida timaado haddii waxaan ay yimaadaan ma laha waynu saamisano inta habeen meel iska wada fadhiiso la isla muraaqoodo ayaa adna intaa doon adna intan baan keenaya wuu soo amaahanaya kan xoolahoodi wuu soo xaraashaya marka mid buu ku wada dhisaya waa walaalkii wuxuun buu aaminsanya kan weliga ku khiyaamayn maayo wuu ku khiyaamayn karaa walaalkaa wuu ku dhici karaa waana ku khiyaamayn karaa xoolana way ka lumi karaa adna waad khiyaamayn kartaa ila shaydaanku adbuu kula socdaaye keligii lamu dhalanay hadhow taas sibay wax noqonaya waxaa laga yaabaa waayo intu xumaado inay wixii baa kala wada yaacana kana miskiin kale xubaa aanu qaadan kii kalea tuhmaaya waa loo gar qaadaya waa la saari maarahoodi waa loo maaro waaya taladoodii wax kale maaha wayna marka la isu yimaadee arrin imanayo marka horeba wax cad waa in la isula yimaado oo ay ku heshiiyaan hadday tani timaado maxaa inoo xala adigu maxaad qaadanaysaa xisaabteennu waa sidee ama maxaa u bixi maxaa u bixi karta xisaabta sidee baa loo xidhayaa goormeen wixii haddaynu kala tegayna maxaynu yeellaa wax allaale wixii dhici kara la saadaalin karo oo dhan in heshiis laga sii qorto dabeetana hadhowto qof kastaaba uu haysto kii ka baxa hadhowto waraaqu saxeexay ayaa taalla hadduu walaalkaa yahay qoraal kala yeesha hadhowmarkaaniushuwadimaanladi midii aaminsaniin buu ka odhanaya maye adiga waan ku aaminsana shaydaanka kula socda adiga ayaanan aaminsanayn ku dheh adiga waa iska caadi nin fiican baata laakiin shaydaanka ku daba socda iyo shaydaankayga kuwaasanaan aaminsanayn qoraalkuna waa kaas qoraalkuna waa kaas way dhacday intaasoo qofku saa wuxuu kala qortay markii arrin xaaladdu ay timi qoraalka waa lagu kala baxaya way dhowda laakiin dadkan waxba kala qoran waa la isku ceeboobaawo marka ha u fahmin oo keliya atee samaan alfarisi inuu laftan yara hilib kala daba socday ha u qaadanaya macnaheedu waxa weeye iska daa wax weyn oo kale xataa markay soo gaadho intaas waxay noqonaysaa in lagu xisaabtamo wixii la siinayaana waa meesheeda عن شعبة قال وحول أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارث بن مضرب قال سمعت سلمان وحول مغلي سلمان الفارسي وقال يلي إني لا عدت العراق على خدمي على خادمي خشية الظن واتيمك وكله وأتريا ما تلفتها هلب كلي شقالها هيك أو كعب ثقبة مخافة الظن أو خشية الظن إن الملاح كقاتل nin malaa wii waxaad u dhibtay intan way ka badnaayeen malaa ninku waxbuu la hadhay malaa waxbuu haday malaa ninku qaadqaad ku yaqaanaa intaasoo jeer bay dhacdaa qofka qof iska nadiifa oo nasaaha leh oo waxba aan qaadan la iska tuhmo in qof wa warni heedhe wallahi wixii meesha waxa way ka badnaayeen malaa isagaa badsaday markuu xisaabtii soo xidhayo in la dhaha warni malaa wax waxaan may ahayn haddii xataa afka aan laga odhan qofka caloosheen uu ka idhahdo marka calool xumo saana meesha u iman marka hore xisaabtu waa inay caddaato baabun aadaabu alkhaadimi qofka khaadimka ah iyo adeegaha ah adaabtiisa can yaziid bni cabdillaahi bni qusayd qaala wuxuu hi arsala cabdillaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma ghulaama lahu cabdillaahi bni cumar ayaa wuxuu diray agoon addoon uu leeyahay wuxuu u dhigay bidahabin aw biwaraqin amba dahab amba macdantan lacagta la yidhahdo labadaa mid ahaan buu u dhiibay fasarafahu markaasuu soo sarifay bimaana wuxuu dahab kaa qaado soo sarif farajaca ilay xataa faandara bisarfi dabeeta sarifkiiba uu xoogaa sugay oo wakti uu siiyey waynu sheegi doonaaye farajaca ilayhi dabeeta waa uu ku soo laabtay markaasuu u sheego wuxuu yidhi saasaan sameeyo iskii baan sarifkii u dhiibayo dabeeta waan waan ka tegayo amba isagaa iga tegayo dabeeta mar dambaan kusoo laabtayo sarifkii baan soo qaatay farajaca ilayhi dabeeta waa uu ku soo laabtay fajaladahu wuxuu karbaashay jaldan wajiican karbaash xanuun badan aad buu garaac bay ka dhigantay ninku waa cabdillahi bni cumar ibn khadaab radia allahu tacaala canhu kala garaacayaana waa addoon muxuu u garaacaya qalad qalad buu sameeyey waa ki imka caqilku uu sheegay wuxuu sameeyey dembi sharciya buu sameeyey maxaa idardara caadiya maaha amba wuu ila habsaamay amba u buuqbuuqay maaha mabncaamad buu ka habsaamay maaha dembi sharciya buu sameeyey wuxuu sameeyey waxaa la yidhaahdo sarifka haddii maanta aan qaato masalan soo qaad toban doolar waa sarifanaya sarif laano imid maxaan ui tobankan doolar waay mase wuxu waa sideetan kun hooyo sarif markaasuu ui waaye aan kuusoo aan kuu tiriyay intaa intaad ii tirinayso iisii tiriyo iisii hay waxaan kusoo dirayaa qof oo igu soo dhiib ama waxaad samaysa i hayo markaad sarifto dukaankaasi alaab kasoo iibsanaya iisii tiri way xaaraantinimabaysa way xaaraantinimabaysa waa in sar wada jooggaas wa lagu kala qaato adna ho adna ii dhiib aan soo yaro laabtay albaabka aan ka soo laabtay way xaaraantinimoobeysa albaabka inoo muuqda maha hebel baan soo dirayaa iyo hebel hooyo hadhowta ii soo dir ii soo saadgareeyo iga daba keen maaha albaabkan aan ka soo laabtay sarif isaga dukaankiisu waa kan dukaanna waa albaabkan kan baan ka iibsanaya alaab yare intaad lacagta tirinaysa sii sug way xaaraantinimoobeysa haa wa haa waa in gacanta lagu kala qaato saxaabiga la yidhaahdo ninka la yidhaahdo abuminhaal waa nin taabiciya ayaa wuxuu yidhi anigii nin aan shuraaka nahay nin aan shuraaka nahay baa suuqa galay oo markaasuu alaabbuu soo iibsaday dabeetana alaabbuu soo sariftay dabeetna kii sarif lahaa buu ka tego suuqiisuu galo mar dambe uu kusoo laabtay arrinkii buu ii sheegay waxaan ku warni arrinkaasi uu qaldeen ma qaldana inooga saxaabada rasuulka alayhi isalaatu wasalaam ciddii joogta wuxuu ihi bara ibnu caazib baanu helay bara ibnu caazib waa ganacsade wuxuu idhi baraayo ninkani shuraakaanu nahay waxbuu sariftaa ninku sarifkii intuu alaabta udhiiba abuu ka tagaa dabeete hadhow buu yimaada o ka qaataa maxay kula tahay wuxuu idhi bayca noocaas haddaanu reer madiina nahay rasuulku alayhi salaatu wasalaam markii uu noo yimi maka uu ka soo hijrooday annagoo saa u macaamilo rasuulka alayhi salaatu wasalaam noo yimi dabeedna rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuu xaaraantinimeeye wuxuu yidhi الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء حديث كسر حيال وضع يقاني ذهب كادلة كلا صرفانيو ذهب كادلة كلا صرفانيو واربو مو يعني هدي هو أو كان آني هين وحالا مدى شعيرتي وحالا مدى بركي وحالا مدى تمرتي وحيابا اللي اسكو بدلي أوردان وحالا وحي اللي اسكو بدلي أصرف كليا اللي اسويدارين ايه اسكو نوع هديهين هو أو إيديب ويان أنه هو تن hayatiri waan ku sugayaa adnahoo waa tane markaad waxaagii adigu yeeto dhiba waxa tiraa hebel lacagta siddeetankaa kun maxamed baa ku imanaye c sidaa ku dheh laakiin hooyo sarifoo kaygii yaraa baan kuu soo dirayaa oo masaariifti reerkee u dhiib waa xaaraan xaaraan qura maaha waa ribo waa ribo waa in sira jooga lagu kala qaato hoo adiguna keen mataqana inaku ribada u naqaano somali ribada waxaa u taqaanaa qofku intuu alaab soo iibsado oo uu soo sita masalan boqol kun inuu laba boqoloo kun siiyo middaasi ribana maa xaaraanna maaha xoolahaaga qiimihii aada soo siisayna waad ka hoos marin kartaa waxna waad taari kartaa waana toban jeer laabi kartaa taa culays kuma jiro taasi ribe maaha xaaraanna maaha laba laab iyo saddex laab iyo boqol laab waad samayn kartaa culays maa taasi qofka muslimka waxaa laga rabaa muslimiinta inuu naxariisto uu qiimaha ka jabiyo taasi waa meesheeda laakiin ikhtiyaarka kitaabka haddaan soo siistay imika laba doolar hebelo maxaad iga siinaysaa boqol doolar baan ku odhanaya ma ku gashaa adigu haddaad ku gelayso waad ku qaadanaysa culays kuma jira taayada taasi ribana maaha xaaraanna maaha inagu sasa ribada no lakin ribadu meelo kale ka timaadaa tan baa ka mida sarifkeenna aad bay ugu badan tahay sarifkeenna way ku badan tahay boqol doolar buu isaga dhiibayaayo waa inuu sarifo boqolka ma u dhiibay waan dhahay sarif haye taasi waa caadi waa in marka adiga kuu dhiibo siddeed boqoloo kun buu kuu dhiibayaa waxaanaysaa boqol siddeedaa boqolo kun ee hay waad ka qaad qaadan kartaa waxa kalaad samayn kartaa waxa kalaad samayn kartaa boqolkaa doolar ee hay boqolkaa doolar ee hay baad ku odhan kartaa boqolkii markaa qol ninkani boqol doolar buu ku hayaa waxaad u baahatay toban doolar hebelow haa boqolkii doolar ee aan kuu dhiibtay tobaniyo sarif toma sarifnaysa muxuu ku hayaa sagaashan birita labaatan ka qaada maxaa ku haya toddobaatan waa okay taasina taa inuu ku hayo laakiin mushkiladdu waxay ka dhigan tahay waar hebel boqolkaa doolar iyo sarifo hay mushkiladdu waa taas boqolkaa doolar sarifo hay tala diidan yahay waa taas waxaa la ogol yahay lacag kaash ahaan igu hay ama soomaali ahaan igu hay ama doolar ahaan igu hay ama kala qaata markaas taasumaa la ogol yahay laakiin ii sarifo haddana iska sii haysa adigu bahashi kala diidan yahay waa taas wuu kugu dhufanaya sa anigu afar boqol doolar baan kugu leeba odhanaya taas laba arrin baa isku dhex jiraa waxaanu sameynaa horta taanu sameynaa caadiga waxa weeyaan qofka qofka wuxuu ka amahanaya habeen labaatan kun isii haddana boqol kun isii haddana soddon kun isii bish wuxuu iska biishanayaa bishii oo dhan buu qofku biishanaya masalan markay bishu dhamato o dhan horta maxaad igu lahayd soo lacagtii isu wada geegen waxaan kugu lahaa masalan toddoba boqol oo kun baan kugu lahaa doolarayso soo odhanaya doolarayso maxay ku noqonaysaa sagaashan bay noqonaysa waa tusaale yani sagaashan bay noqonaysaa sagaashankii baad u dhiibtay taasi waa okay wala istaag kuma jiro laakiin shardigu waa maxay waa in qiimaha maanta adiga maanta waxaa lagu leeya toddoba boqol oo kun toddobadaa boqoloo kun qiimaha maanta ay yihiin waa in maanta lagu bedelo maha maalinta ku siiyey dee la soddonkaasina maalinta wuxuu maraya sideed kun iyo shan boqol kana wuxuu maraya sideed kun iyo afar boqol maaha lacagta lagu leeyahay kaashkaahi qiimaha maanta uu marayo waa inuu maanta kugu sarifo haddii toddoba boqol aad wada bixinayso khalaas door baad ka wada siinaysa lakiin haddaad leedahay ni wada bixin kar maya shan boqol oo kun baan bixinaya shantaa boqol unbuu sarifaya shantaa boqol wixii ay noqoto ee doolarku labadii boqolna wuxuu kugu lahaanayaa laba boqol ahaan lacagta kugu lahaa noocay ahayd ayuun bay ahaanaysa ilaa haddii kale maxaa meesha soo gelaya intaynu wax kala sarifnay ayaa lacagtiina aynu labadii lacag midna la qaatay midna ay hadhan tahay oo deyn baa gelaysa sarifkuna deyn ma galo taasi waa taas tan ha waan fahmay tan khiyaamaa ku jirta yar haddii khiyaamadaa laga badbaadiyo hal shardi un baa lagu xidhaya waxaad tir hebel waxaad amaahaysaa shan milyan shantii milyan ka soo qaad waxay tahay waa shan boqol iyo waa shan boqol iyo konton doolar masalan shantaa milyan shantaa boqol iyo konton kaa doolarba kole anigu taa ku siin maaye shan boqol iyo konton doolar hooyo iga sarifo doolar baan ku markaa wuxuu kugu yeelanaya waa doolar shan boqol iyo konton buu ku amaahay shardi inuu kaaga dhigo waan ku siinaya aniga iga shar iga sarifo waa xaraan waa xaraan taas inuu shardi kaaga dhigo aan ku siiya aniga iga sarifo waa xaraan weeye sarif maa taas taas sarif maa laakiin shan boqol waa inuu ku siiyo adaad isna aad ka sarifan kartaa cabdina aad ka sarifan kartaa barhna aad ka sarifan kartaa barhna aad haysan kartaa adiga ilaa shan boqol iyo konton buu ku amaahiyay ninkii ikhtiyaarkaagu waa caadi ha mushkiladdu waa ta amaahadana waxaa la yidhaahdaa amaahda qaaciday leedahay amaahdu qofka haddii faa'iido u keenayso amaahba maaha waa xaaraan kullu kullu qardin jara may taasi waa xaaraan tay ka carayna waa taas maanta eeg waxaa meesha yaalla laba lacagood la isweydaaranaya baanu nidhi soo maaha lacagtii adigu ku siiyey waa kaash waad qaadatay adigu kaashkii isagu muxuu qaatay isagu deyn buu qaatay maya doolar ma qaatay deyn buu qaatay isagu sarifkuna waa maxay waa hoo oo keen waa hoo oo keen ha laakiin tan waa waa lagu xaliyaa imika tan waa lagu xaliyaa laakiin xalkaasi waxbaa far baa ku godan waa in qofku ikhtiyaar uu leeyahay adigana kaa sarifto taasi waa xaaraan ha taasi waa tanu diidanahayba tan way diidanahayo aniga shan boqol shan milyan isiiya waxaad ugu leedahay shan boqol iyo konton shan boqol iyo konton doolar dee adiga adigu adigu maad siin shan boqol iyo kontone shan boqol iyo kontonkii waad amaahatay adigu waad amaahatay soo maaha isagu lacagtiisii ma haysto waxaana la diidan yahay sarifkii in lagu lagu kala dhaqaaqayo labadii labadii lacagood mid aanay meeshii iman waa inuu kana lacagtii dhiibaa kana lacagtii waa inuu dhiibaa mucaamaladka suuqa aad bay u yaalaan way ka buuxaan ha waa iska wada hal ilan labadeena xataa kala sarfan karaan moogta sarifku shardi maaha inuu sarif la ahaado xataa labadeenu waa kala sarfan karaa waaba tala doonay waa mukhaadara la yidhaahda waaba tala rabaaba waa taas qofku waa inaanu iga dhinaca macaashka u waana inuu khasaari karaa waana inuu faa'idi karaa tuu ku macaashayaaba waa taas tuu ku macaashaya waa taas waa yahay cabdillaahi bn cumar muxuu ku garaacay ninkan wuxuu ku garaacay dahabkii uu qaaday intuu ninkii u yaro dhiibay u ka yar dhaqaaqay amba isagii baa ka dhaqaaqay waxoogaa yar bay kala maqnaayeen raagitaankiibu maxaa ku raajiyey bu wax kale may u dhicine saasaanu samayna waxoogaa waanu kala raagnay gawdu ka saaray bimacnaa meesha waxaa ku jirta xadiiska rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waa xadiis saxiixa addahabu bidahabi riban ilaa haaa wahaaa waalburu bilbiri riban ilaa haaa wahaaa والشhacيiru bالشhacيiri riban ilaa haaa wahaaa yani timirtuna waa caynka waa timirta waa burka waa waxyaabaa isku midkaa la iswadaarinayo wixii aan isku mid ahayni kuma jiraan wixii aan isku mid ahayni kuma jiraan haddii la iswadaarinaya masalan raashin iyo lacag soo ma kala duwanaa may kala duwan yihin waxaad qaadanaysaa laba gadood oo beriisa waa konton doolar waxaad u keenaysaa bil kadib baad u keenaysaa waa caadi isweydaarkaas lan labadii baa kala jinsiya kala nooc weya laakiin labada shay ee kala isku nooca lacag lacag dahab dahab timir timir bur bur iska ilaali caaqil mesha wax badan baa ku jira soo maha waka waa sidaas maya qalad badan baa ku jira qalad badan baa ku jira can abi mascuudin radia allahu tacaala canhu أبي مسعود الأنصاري البدري قال وحل كنت وحنها أضرب غلاما وحن قراعي ويل لي أنقو أن ليها الضون أنقو مدنا كبو دمياه ها فرجع إليه فجلده جلدا ها وجيعا وقال وحل إذا فخذ فخذ فخذ لي ولا تصرف وحل تقو fakhud waxaad ii soo qaaddaa alladii lii kaygii ii soo qaad intii anigu waan kuu dhiibtay ii soo qaad sarafkani waa xaraani walaa tasrifu haygala sarrifin masalan wuxuu u dhiibay toban qiidadoo dahaba wuxuu markaa intaasoo dirham ii soo sarrifi ku lahaa iisoo ii soo googoo ii soo yararee buu lahaa marka wuxuu aniga intii aan kuu dhiibtay ii keen doolar baad fahmaysaa doolar ka dhig boqol doolar buu wuxuu ku ii soo sarrif dabeetna ninka khaladkan yar buu sameeyo wixii buu yara weeweeciy uu ka tegayo qaladkan baa soo galay intuu garaacba wuxuu ku yidhi aniga boqolkaygii doolar ii soo qaad kan iga qaad hana isoo sarrifin kayga ii soo qaad in qaladkan buu ka carray waa cabdullahi ibnu cumar haddaynu ka dhacnay وعن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال وحول كنت وحنها أضرب غلاما لي وحن قراعي جران دلي جري الدون أن لي هاي سمعت أن وحنها مد قراعي يدي عمل كي حالتي ما كل حجر أنا قو قراعي فسمعت من خلفي صوتا قداش إذا أنبت دبض إذا ayaa waxaan ka maqlay cod iclam ya iclam abaa mascuud codkani muxuu leeyahy sidan buu leeyahay abuu mascuuda waxaad ogaataa lallaahu ilaahay aqdaru calayka minka calayhi ilaahay itaalka isaga aada u leedahay mid ka weyn adiga inuu kuu leeyahay waad u xoog sheeganaysaa soo maha adna isaga aad ka xoog weyntahay ilaahayna adiga ayuu kaa xoog weeyey ogow yacni haddaad u xoog sheeganayso adna ilaahay baa kaa xoog weyn faltafattu dabeete waan jalleecay cidda hadlaysa faidaa mise huwa rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam mise waa rasuulkii ilaahay wuxuu leeyahy fasaqaطa min yadii asawtu haybata dabeetana naxdintii aan naxay sawdkii jeedalkan la dhacay baa iga dhacay buuri rasuulka alayh isalaatu wasalaam haybadiisii markaa rasuulkii ilaahay inuu yahay oo i canaananaya waa naxayoo maan sii deyn wuu iga dhacay buuri intaas kuma qorra meesha soo maaha may waa riwaayo kaloo muslima eesaa u sheegaysa faidaa huwa rasuul qultu waxaan ku uhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow fa huwa xurun liwajhi illaah ilaahay wejigiisaan u xoreeyey buu ihi maadaama saas ay tahay waaa ka waxaa ka muuqatay inuu dulmi u garaacaye wuxuu ihi waa xor faqaala wuxuu ihi amaa in low lam tafcal haddiisan aanad samayn lahayn haddii aanad xorayn lahayn lamasadka naaru aw lalafaxadka naaru naartaa ku taaban lahayd ama naartaa ku leefi lahayd lafaxad way leeftay wey ama naartaa ku leefi lahayd ama naartaa ku taaba waxay ka dhigan tahay cadaab baad geli lahayd haddii aanad saa isu furan lahayn oo ninka aad garaacaysa inaad maanta xorayn lahayn waa lagu cadaabi lahaa waa xaalad khaasa geesna caamka ah waxay ka dhigan tahay macnaheedu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray saxaabiga aba mascuud albedri oo ninka addoonkaha garaacaya wuxuu ku garaacaya dulmi ayuu garaacaya dulmi ay ku garaacay dabada rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu hadaad ka xoog weynta ilaabaadna kaasi xoog weyn waa xor baan idhi waa waan xoreeyay baan idhi dabada rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddii aanad xoreyn lahayn naar baad geli lahayd waxaa meesha ka dhalanaysa haddii uu xaq ku garaacayey de sida cabdullahi ibni cumar oo kale cabdullahi ibni cumar wuu garaacay soo maha naarna kuma gelin qalad uu sameeyey buu ku garaacayey ninkani qalad uu sameeyey kumuu garaacahayn waxay ka dhigan tahay addoonkaaga haddaad iska garaacdo oo isagoo khalad aan samayn aad gawda ka saarto waxyaabaa lagu ciqaab muto ay ka dhiganta wuxuu isku badbaadiyey markaa inuu xoreeyey baabun laa taqul qabaxa allaahu wajhahu ha odhanin ilaahay wejigiisa kana xumeeyo qabaxa allaahu wajhahu can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam nebigu qaala wuxuu yidhi laa taquuluu ha odhanin qabaxa allaahu wajhahu kan ilaahay wejigiisa ha xumeeyo wejigaa gubay ha odhanin wejigaa gube wejigaa xumaada soo ma qabaxa allaahu wajhahu alaa shaahati اlwujuuh gaaladaa lagu idhahda qabaxa allaahu wajhahu qabaxa allaahu wajhahu wejigaagu ha xumaado ha odhanin yacni qofka saa looma caayo wejiga ilaahay baa abuuray oo qurxiyey xadiisku waa xadiis xasana oo sugan xadiiskaa hore laftiisu waa xadiis saxiixa imaam muslim iyo abu daawuud iyo tirmidi ayaa soo saaray iyo keyrkood waana xadiis saxiixa kanna waa saasoo kale wasna waa xadiis xasana ibnu khusayma iyo ibnu xibbaan ayaa soo saaray can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala wuxu uhi laa taquulanna qabaxa allaahu wajhaka ilaahay wejigaaga ha xumeeyo qofka ha ka odhanin wa wajha man ashbaha wajhaka wejigaaga ciddii shabahdana ilaahay ha xumeeyo ha odhanin fa ina allaha ilaahay khalaqa aadama calayhi asalaam nebi aadam wuxuu ka abuuray calaa suuratihi suuraddiisa nebiyullaahi aadam ilaahay suuraddiisuu ka abuuraye ha odhannina ilaahay wejigaaga ha xumeeyo oo wejiga cidda ku shabahde ku egna wejigooda alla ha xumeeyo halkaa qaybtaa dambe ee xadiiska fa ina allaha ilaahay khalaqa aadama aadam wuxuu ka abuuray calaa suuratihi sawirkiisaoo kale suuraddiisaoo kale ma suurad ma suuratihi ma wuxuu noqonayaa ilaahay ma wuxuu noqonayaa aadam ma wuxuu noqonayaa cid kale hadal fara badan baa halkaa ku jira haddii ilahay ka dhiga habeen dambaynu wax ka tilmaami doonaa sali allahuma waslama wbaaraka calaa sayidina moxamed